alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah waaalihi waasxaabihi waatbaacihi wasalama tasliima kasiira wabacd boqol iyo shan aayadda boqol iyo shan baynu ka bilaabayna suurat alacraaf nebi muuse qisadiisii baa bilow ahayd calayhi salaam nebi muuse waxa uu fircawn u sheegay oo yihi innii rasuulun min rabbi alcaalamiin ilaaha caalamiintao dhan rabbiga u ah ayaa isoo diray xaqiiqun calaa an laa aquula qirooyinka qaarkood waxay akhriyayaan oo sugan xaqiiqun calaya waxa aniga igu waajibo oo dhab igu ah an laa aquula cala allaahi ila alxaq inaanan ilaahay ku odhanayn oonan ka sheegin wax xaqa mooye wax kale haddii sidan la idhaahdana xaqiiqun calaya jadiirun bi aniga waxa igu awlaa igu habboon munaasib igu ah igu waajiba an laa aquula cala allah ilaahay inaanan xaggiisa ka odhanin oonan ka sheegin ila alxaq xaq mooyaane waxaan idinku imi waxyiga ilaahay oo sidiisiiya miid saafiya ah inaan idinsoo gaadhsiiyo oon dhexda loo fadhiisan qad ji'tukum bibayinatin min rabbikum waxaan idinla imi mucjizo ilaahay xaggiisa ka timi oo cad fa arsil maciya banii israa'iil fircoonow waxa aad dirtaa reer banu israa'iil iraaci fa arsil maciya aniga i raaci banii israa'iil reer banu israa'iil i raaci marka dee tawxiidka kadib waxa uu u gurmanayaa ummaddan dulman mar walbana adyaanta samaawigaahi waxa ay la safan tahay daciifka ama madluumka daalimna lama oggola cadaaladdaanay sugaysaa qaala wuxuu fircoon yidhi isagoo dhugdhugtiisii bilaabay in kunta haddii aad tahay ji'ta biaayatin mucjiso mid la yimi faati bihaa dee iyadaba keen in kunta min asaadiqiina haddaad ka midtay kuwa runta sheegaya inaad run sheegayso uma arka muusowe bal mucjisadaad sheegaysa keen buul waa cinaad weeye isagaoo marka dafirsan inuu ilaahay xaggiisa ka yimi waxna hayo fa alqaa casaahu nebi muuse ushiisiibuu tuuray waa qadibay wuu ku dagaalgelaya fa idaa hiya waaba iyadoo thucbaanun mubiinun mascad ah mubiin masnimadiisa aanu shaki ku jirin qori bay ahayd laakiin maanta haddana qori uma ega xagga hore iyo xagga damiya xagga dhexe meelna meel qori looga maleeyo male mubiin masnimada ku cad ilaahay baa maskana abuuray qofkana abuuray qorigana abuuray siduu ugu dhib noqon karaa inuu isku bedelo dhib kuma leh sidaasunbuu marka ayaa dabeedna ushaasi intuu dhulka dhigay dalbashadeeda botonka la taabanaya ku istaarmaysaa fa alqaa casaahu wey wuxuu ku tababaran yahay inuu tuura un taasunbuu u qadimaya dabeetana waa taa hardaftay wanasaca yadahu gacantiisii buu soo siibay fa idaa hiya baydaa waaba iyada oo werwaraysa linaadiriina dadka eegaya dadka eegaya waxay u tahay uun mid holcaysa ololaysa mar alla marka uu gacantiisa halkaa gacanta midinkilinkilada hoosteeda uu geliyo halkaasunbaa wax ka soo raacaya dabadunbuu usoo saaraya waa buluug light buluug lightkaas aada u iftiimaya ayuunbay noqonaysa may gubanin barasna may qaadin dalaayo kalena may marin laakiin waa mucjiza ambiyadana dee mucjisaadkoodu jirhkoodana waa ka yimaadaan meelaha kalena way ka yimaadaan nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood qasabadaa ka furmi jiray faraha dhexdooda fijaan yar baa sidaa loogu soo shubayaa in yaroo biyaahoo dabeedna wuu dhex dhigaya ilihii ceelasha wiyeelka ah ka soconaya kasoo butaacayoo kale ayaa ka ilaa laga dhigshaaaansado xagee ka furmeen qasabadahaas waa ku ilaayo halkan kasoo daahira qaala almala'u min qowmi fircawna fircoon kuwii madaxda ahaa ee ka ag dhowaayay qoladiisa habaa waxay yidhaahdeen inna haadaa la saaxirun caliim xaqiiqannimo kani dhabnimo shaki kuma jira waa sixir ku qabowsaday sixirka saaxirun caliim aad buu u yaqaanaa bay idhahdeen maamul walba oo mufsidaba kuwa garba ah oo uu ku duulaa buu leeyahay oo bayaanka la jeedinayo isku arjisgaraynayo isku xoqayo oo inay daacad yihiin sheegayo markuu baqdo wejina buurayo oo ha ka baqan waa sideedii marka kuwaasaaba ka soo horreeyeyba oo jawaabta iyagaaba horbixiyeyba yuriiddu waxay wuxuu doonayaa bay idhaahdeen muuse an yukhrijakum min ardikum in uu idinka saaro dhulkiinnan famaadaa ta'muruun maxaa faraysa marka intan dambe waxa suuragala inuu ilaahay isagii ka warinayo oo hadalkiisii ay tahy oo markii ay yidhaahdeen ina haadaa la saaxirun caliim ayaa wuxuu ihi dee kol hadduu sixir la yahay wuu jiibinaya isna waa la isu jiibinaya waa la isqancinaya isna wuxuu ihi yuriidu an yukhrijakum min ardikum famaadaa ta'muruun dee haddaba wuxuu u socdaa inuu dhulkiinna idinka saare eh maxay idin fari lahaydeen maadaa ta'muruun ta'muruunanii oo kale maxaa aniga ay fari lahaydeen waay balka arrimiya hadday iyagu hadalkan yidhaahdaanna oo iyaga laga warinaya nimankii de la socday fircoonna muuse ku eedeeyeen inuu dadka dhulka kaga duulayo oo famaadaa ta'muruuna kolka ay leeyihinna fircoon bay la hadlayaan laakiin sidii jamac bay ula hadlayaan min sayaadatikum wa min sacaadatikum bay idhahdaan madaxda markay la hadlayaan sidii jamac isaga weyneynaya famaadaa ta'muruun dee maxaad haddaba nafari lahayd fircoonow adigoo dee sidii qof caynkaasa loola hadlo waana tacbi'a la idhaahdaayoo dadkoo lasoo buuxiyo oo kicin iyo abaabu lagu sameeyo lasoo baceeyo wey baatil iyadoo lagu soo jahaynayo meelaha la isugu soo marmarsoonayo ka midta qaaluu waxay idhaahdeen arjihu akhaahu isaga iyo walaalkiiba dibdhig hadalka inuu isagu leeyabaa marka muuqanaysa isaga iyo walaalkiiba cagta u dhig walaalkiisa la socdee haaruuna wa arsil fi lmadaa'ini xaashiriin magaalooyinkana waxaad u dirtaa kuwa soo ururiya dadka xaashiriina kuwa soo ururiya sixirlayaasha yaatuuka waxay kuu keeni doonaan kuwa aad dirtee nabad sugidaada ahay bikulli saaxirin caliim sixirla kasta oo sixirkaadu yaqaana inaanu sixir ahayn nebi muuse shayganu la yimi way garteen bishahaadati alqur'aan ilaahay oo markaa arrinkooda ogaaba inoo sheego waxau uhi wajaxaduu biha wastayqanata anfusuhum dulman wa culuwa wastayqanata anfusuhum baa ilaha weli aayaadkii inta ay yaqiinsadeen ayay iska diideen ee way garteen inaan sixir ahayn tadliil baana la idhaahdaayoo hogaaminta faasidka ah astaamaheeday ka mid tahay dadka in xaqaa'iqa laga ilaaliyo dadku hadday xaqaa'iqa helaan way soo toosayaanoo way miyirsanayaan xaqaa'iqaa laga ilaalinayaa been buurbuuran baa loo sheegayaa markaasaa goor walba aad arkaysaa waxa loo sheegaya inuu yahay wax fashalkiisu caddi sidii buu isna ka qaato bahalii baa lasoo ururiyey sixirlayaashii wajaa'a asaxaratu fircawna wasala asaxaratu fircawn fircawn bay soo gaadheen sixirlayaashu qaaluu waxay tiraday ahaayeen cadad kasta ha ahaato laakiin dee waa cadad aad u badan qaaluu waxay yidhaahdeen ina lanaa la ajran annagu ma leenahay abaalgud in kunnaa naxnu alqaalibiin haddaanu xoog badanno oo qofka muuminka ahina waxa uu ku shaqaynayaa ajri iyo abaalmarin alle uu ka doonayo qofka kale aan iimaanka lahaynna abaalgud buu ku shaqaynaya oo mabda iyo wax kaleo uu ku soconayaa ma jiro ninka hebel soo qabtaa intaasuu leeyahay ayaynu idaacadaha gaalada ka maqlayna ama hebel warkiisa soo sheega gaaladuna saasunba yidhahdeen nebi maxamed ninka soo qabta iyo abubakar uu naga baxsado makuu ka cararae laba boqoloo halaad buu leeyay iminkana shan milyan buu leeyay waa wax ma ashbaha leylata bilbaarix qur-aanku xaqaa'iqa u dhigayaabaa taas in wadci walba amhaal looga helayo iyagu waxay yidhaahdeen abaalgud ma leenahay in kunnaa naxnu alkhaalibiina haddaanu xoog badanno meesha waa la ysku helayaaye muusena laga baqayoo dee waxbaa laga soo sheeg sheegay haddaanu xoog badanno abaal maleen qaala nacam haah buuri miyay soo meermeer balleeda wiil daran yihi nacam buuri nacam wax kaluu ugu daraa wuxuu uhi wa inakum idinku la min almuqarabiina waxa aad ka mid tihiin kuwa la soo dhoweeyey dadku labadaasay u dhintaa markaan iimaan jirin madaxnimo iyo maal iyagu maalkii unbay weydiisteenoo fircoonoo ilaah sheegtay madaxnimoba agtiisa kamay filay laakiin meeshii baa loogu yimide oo godkii uu arkay in loogu soo galae madaxnimada lafteediina waxbuu ogolaado markaasaa waxau uhi wa inakum la min almuqarabiin weliba waxaa ka mid noqon doontaan buui kuwa iga agdhow halkaasay arrinkoodi dabeedna way isqadimeen qaaluu waxay idhaahdeen yaa muusa muusow imaa an tulqiya inaad tuurtood qadinto o xadayso wa imaa an nakuuna iyo inaanu noqonno naxnu annagu almulqiin kuwa qadime ee tuura iyaguna waxooda waxbay soo tuurayaan iyaguna alxibaalu alcisiy xadhka iyo ulays ku xidhxidhan oo si loo soo malluuqay bal kala dooro bay yidhahdeen malaa bilaabi mise annagaa bilowna qaala alquu buuhi idinku tuura ma aha inuu farayo sixirka raallina ka noqday oo uu leeyahay bal ku dhaqaaqa falka laakiin midka muuqanayaa waxa weeyaan waxa uu doonayaa inaanay marmarsiiyo helin oo aanay odrhanin mushkiladdu waxay ka timi waana laga horreeyey iyo waana laga gashaday toona laakiin aanay waxba la hadhine ay soo qadimaan waxay hayaan oo dhan si fashilaadiisu ay u muuqato falamaa alqow markii ay soo qadimeen saxaruu acyuna annaasi dadka indhahoodiibay kala wareejiyeen waistarhabuuhum way cabsi geliyeen wa jaa-uu bisixrin cadiim sixir weynna way la yimaadeen dadka indhahoodiibay sirxeen halkaa waxaa kaaga muuqday sixirku qaybuu leeyahay laakiin ka noocan ahaa waa sixru takhyiil sixir qofka indhihiisuun ay si noqonayaan dahabkaa dhagax noqonaya ama dhagaxaa dahab noqonaya waraaqaha iyo xashiishkaa dollar iyo noqonaya lacag aada u cadcad qofkiibaa bahal u egaanaya saxaru acyuna annaas dadka indhahooda waa kan sixirkan imikaba tiifiyada ay kasii daayeen ee dadka dee silimaha loo gala ee gaalada ay wax ku maaweeliyaan dadkiina way cabsi geliyeen sixir weyn ilaahay baa u qiray in sixir jiro horta sixirka laftiisuna mid weynba u ahaa marka qur-aanku waa sugay sixirka sida looga gaashaamanayana dee suuradaha qur-aanka u hooseeya ilaahay uu ku soo dejiyey wa awxaynaa ilaa muusa nebi muuse waxaanu u waaxyoonnay an alqi casaak ay alqi casaak ushaada haddaba qadir ila waa tii lagu soo tababaray sidaa dhulka ugu tuur wuu tuuray faidaa hiya talqafu waaba iyada oo hafaysa maa yafikuuna wixii ay isku soo abaabuleen wixii ay soo abuureen ay soo malluuqeen ayaabay sidaa u guranaysa waa haldhablaynaysa fa waqaca alxaqu ay habata alxaqu xaqii wuu sugmay dhidibadu aastay wa badala waxa buray maa kaanuu yacmaluun camalkii ay samaynayeenna uu buray markaad ka dhaxasho waa kaa faqulibuu hunaalik goobtaa waa lagaga xoog batay wanqalabuu way gadoomeen fircoon iyo qolyihiisii saakiniin iyagoo dullaysan daliiliina xaqiiriina colkii wuu joogaa gaadiidkii kala noocnooc aha wuu joogaa laakiin dagaalkii ayaa lagaga adkaaday cilmiga iyo aqoonta iyo xujada ummaddana had iyo jeer kaasahaga marka dadku ay kaa ku fashilmaan mooralka iyo cilmigii aqoontana kan kale cududu waxba ma tarto qalbigii laga dagaalami lahaa dhimay mar waloo la ishelana marka dadku alle ay ku kalsoon yihin inay garabsanayaan sidaasaa wax badan oo badan oo cadowgu uu soo malluuqay uu u buri doonaa waqaca alxaqu bimacnaa habata alxaq wuu sugmay kanna wuu buray nimankii sixirlayaasha ahaa sixir ka yaqaaneen waxaan ka hor imanayana sixir baa loogu sheegay dabeetana waxa ay sixirkoodii ku garteen waxaan ka horjeedaa inaanu sixir ahayn sixirkan waxaan ka soo horjeedaa inaanu sixir ahayn maadaama khubaradii kala duduwanaa sixirka aada u yaqaanay ay meesha ku fashilmeen dabeedna waxay garteen arrinkan inuu mucjiso yahay ilaahay waafajintiisiina way socotaa goobta oo way maraysa wa ulqiya asaxaratu saajidiin sixirlayaashiibaa la riday iyagoo fooda dhulka dhigaya waa la riday waxay kuu tilmaamaysa inay sujuudda u dhaqsadeen oo ay u degdegeen iyagoo aan ka habsaamaynin sidii qof dabada laga tuuray oo kale oo fooda dhulka loogu dhuftay mustacjiliin towbadoodu deg deg bay ahayd qaaluu waxay idhaahdeen aamanaa birabbi alcaalamiin waxaanu rumaynay ilaaha caalamiintao dhan iska leh oo talow waakee fircoonna wuu soo taagan yahay rabbi muusa wa haaruun nebi muuse iyo haaruun ilaaha soo diray rabbiga waabay idhaah fircoon maaha rabbulcaalamiin waxa weeye rabbi muusa wa haaruun labadaa nebi ilaahii soo diray ee nebi muuseba uu lahaa inii rasuulu min rabbi alcaalamiin qaala markaa aimadu dee waxay leeyihiin waxa jahliga la yidhaahdo marar badan dee cilmigu nooc kastaba ha lahaadee wuu dhaami uun oo qofka cilmile cilmigiisaas cilmigaa xunee sixirkaaba dee intaa u anfacayba nimankaa ay ku garteen ma xaq iyo baatil ku kala saareen jahligunbaa ugu daranoo dee dhannaan waxba u dhaqaajinayn qaala fircawnnu baa waxau ihi aamantum bihi a aamantum bihi bay ka dhigantay oo miyaa rumayseen qabla an aadana lakum intaanan idiin fasixin ma intaanan wareegtadii soo saarin aan idinku fasixi lahaabaabaa rumayseen buuri macnaha waxa uu leeyahay ana iga go'daa meeshan anaa ka taliya wey cid kale wax tidtidhaahda lama ogola inna haadaa arrinkanaad samayseen iyo rumayntani lamakrun makartumuuhu fi lmadiina waa shirqool aad magaalada usoo maleegteen buuri magaaladan masar shirqool baa usoo samayseen litukhrijuu minha ahlaha si aa uga saartaan ehelkeeda ehelkaa duulimaadku ti fa sawfa taclamuuna ha dhowba idin garan waxa idin gaadha iyaguna markii hore waxay yidhaahdeen ama kolkii horena uu soo yidhi yuriidu an yukrijakum min ardikum famaada ta'muruun gaaladuna mar walba waxay leeyihiin ummadahooda markay la hadlayaan ay xukumaan haddaanu waddan ku duulayno iyo haddaanu hebel dilayno idinku khatar idinku yahay marka waxaa laga ilaalinayaa dadka in la yidhaahdo anigaa wax difaacanaya ama dan wata taasay ka ilaalinayaan ama waan sii cimri dheeraysanaya sidaan idin xukumi lahaa baan u faarumaysanaya sallaxanaya taama odhanayaan laakiin dan baa laydin wadaa dantiina laga shaqaynaya waa laydinku soo duulay sidaasuu hanjabaadii marka ka dhigay fircoon markii laga adkaadayoo had iyo jeerna cidda cududdaa cuskanaysaa waa cidda weyne cilmi iyo waxay wax ku qanciso low qaticanna aydiyakum gacmihiinan jarjari wa arjulakum iyo adimadiinna min khilaafin isweydaar uma low sallibannakum waxayn idinku deldeli fii juduuci nakli sida dee qur-aanku meel kale ku xusa ajmaciin idinkoo dhan jiridda ayaan idinku dhisi intoon qoobabka iyo cumaacumaha aan gawda ka saaroon maqas ku guro ayaan dabeetana idin deldeli doonaayo geedkaa nakhiisha ah jiriddiisaan idinku dhisi buui wa fircawna dilowtaad fircoonkii masaabiirta dadka ka taagay sidaasaa marka isaguu ku hanjabay waa dadka hababka loo dila kuwii u xumaa qaaluu waxay yidhaahdeen marka innaa ilaa rabbinaa munqalibuun innaa anagu ilaa rabbinaa ilaahayaga munqalibuun kuwo u noqonayaanu nahay annagu ilaahayagaan u laabanaynaa bay yidhaahden oo haddaadna disho lafteeda isagun baanu hor tegaynaa wamaa tanqimu minaa annaga nagama aargoosanaysid ama naguma nacaysid ilaa an aamanaa inaanu rumaynay unbaad nagu nacaysaa biaayaati rabbinaa ilaahayaga waxyigiisii iyo mucjisooyinkiisii lamaa jaa'atnaa kolkii aayaadku noo yimaadeen kolkay aayaadku noo yimaadeen oo aanu rumaynay ayuunbaad nagu weerartay bay idhaahde waxay arkeen inuu soo jahaystay oo falkii uu fulinayo gaalnimada ahaa ilaahay bay baryeen oo waxay dhahen rabbanaa afriq calayna ilaahay nagu afgembi oo nagu shub bay idhaahden sabran sabir fara badan wa tawaffanaa muslimiin annagoo kuu hoggaansanna ilaahayow na oofso ifka naga kaxee halkaa waxaa ka muuqday sida a'immada qaarkoodba ay tilmaamayaan asxaabta ibnu cabbaas iyo khayruhu in gelinkii horena sixirlayaal ay ahaayeen gelinkii dambena shuhadaa intaasay ayay isku jirtaa qofka sacaadadiisu ay u jirtaa marka uu sabro astaanta iimaanka weeye in xanuunkaba aanu dareeminba siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam ku xusayey qofka shahiidkaa waaba loo dhib yareeyaa marka uu go-aanka adkaysto hubka iyo rasaasta iyo dhibka soo gaadhaya ilaa uu dareemo quraanjo qaniinaysoo kale wa tawafanaa muslimiin marka faraacinadu way badan yihiine dadkii sidan u giijisan lahaa iimaanka ee u xidhan lahaa ee ilaahayna sidaa u baryi lahaa ee dabeetana ku socon lahaa unbaa la doonaya wa qaala almalau min qowmi fircawna madaxdii fircoon qoladiisa ka mid ahayd baa waxay yidhaahdeen intayse soo qadimeen iyagoo fircoon la hadlaya baarlamankiisii atadaru muusa wa qowma muuse iyo qoladiisa miyaad ka tegaysaa liyufsiduu fi lard si ay dhulka u aafeeyaan dhulkaba way kharibi masar wayadaraka wa aalihatak adiga iyo ilaahyaashaadaba uu ka taga dabeed muuse wuu ka tegi doonaa dhulkana way fasahaadin adiga iyo ilaahyaashaadana wuu ka tegi oo isagaada ilaah sheegtee ilaahyaashuna maxay ahaayeen laba arrimoodba lagu fasiriyo waa ilaahyaal isagu uu dhigtay oo wuri kuwaa soo mara oo kaa soo caabudo kaa soo caabudo marka u dambaysay gu dhammaanaysa waa macnaha ka muuqanaya aayadda ilaahay markuu ka warramaya wuxuu yihi ana rabbukum alaclaa faxashara fanaadaa faqaala ana rabbukum alaclaa kii ugu weynaabaan marka kuwana waa kuwo ka sokeeya ama isaga laftiisa ayaa dee dadka been ha u sheegee haddana kuwo yaryar buu hoosta kusii haysta sanamyo laabtuu garaaco qaala wuxuu ihi sanuqatilu abnaahum inamadoodaaynu gawda ka saarayaynu layn wanastaxyii nisaa'ahum dumarkoodana waynu dayn nastaxyii waxay sheegaysaa waynu ka xishoon maaha laakin natrukuhunna fii qaydi alxayaa iyagoo nool min alxayaa'i maaha waa min alxayaati dumarkoodana waynu dayn oo dee way ku shaqaysan doonaa waynu addoonsan wainaa inagu fawqahum iyaga oo inaga oo ka sarrayna qaahiruun kuwo ka xoog badan baynu wainaa qaahiruuna fawqahum waynu ka xoog badannoo waa dirqiyayna waynu dirqiyayna sidaasaa laga dhigayoo in caruurtana la laayo caruurta in la laayo gawda laga dhigo oo wax naxariistii aanay jirin dadkana la addoonsado lana yidhaahdo keliga yaanu noolaanaynaa intaana lagu baalwado dadkana waa badbaadinaynaa oo waanu hagaajinaynaa dhibaatada lagu hayo dadka muslimiinta wakhtigan iyo caruurtu sida ay u oyso qofka dee eegaa runtii murugo badan baa ku dhacay laakiin waxa uu arkayaa cadowgu in taa qur-aanku uu ka warramayo in waaqica ay ka muuqanayso oo dee wax macruufa ay wax caadiyana ay gaalinaanu islaam har u jiidin sidaa ilaahay qur-aanka uu inooga warramay laakiin harawsiga ay dadka harawsanayaan iyo beenta ay u sheegayaan oo dad badan oo muslimiina ay rumaysteen taasunbaa runtii wax lala yaabaa la yaab ma laha inay iyagu islaam laayaan caruurtoodii iyo maatidoodii iyo odayaashoodaba waxaase la yaab leh inay iyagu weli ama ka baqayaan ama ay raje iyo maslaxad ka qabaan ama run ka eegayaan iyadoo soddon dowladood ciraaq ay isugu tegeen oy keligood iyaguna yihiin gardarro cadna adduunkii oo dhamme gaal iyo islaamba ay u qireen weliba inta gaalku uu qirayaa ay ka badan inta islaamuu gardaradooda sheegay waxa ka badan inta gaalo sheegtay ama mudaharaada lagu sheego ama bayaanaadha lagu sheego ayaa ka badan haddana midda keliyahee xaggooda soo eegta ee loo arka inay la safanayso ama taageersanta waa kuwa idhi cara loo soo dhawaado cidlaanu ka helaynaa kuwa ka rumaystee dee marka iyaguna u jiibiyey kuwaasaa inkaari ku dhacday qaala muusa liqowmi muuse qoladiisii waxa uu ku yidhi istaciinuu billaahi wasbiruu ilaahay kaashada oo sabra buuli waa laysayaae ilaahay kaashada oo balxejista buuli waa wakhtigii ay calancaleen ay yidhaahdeen uudiina waana la dhibay intii aanad noo imaniyo intaad noo timiba dhibkii sidii buu socdaa adigoona soo gaadhayba ina alarda lilaah dhulka ilaahaybaa le buu leeyay nebi muuse yuurisuhaa wuxuu dhaxalsiinayaa man yashaau min cibaadih cidda uu doono ee addoomihiisaa buu dhaxalsiinaya waalcaaqibatu lilmuttaqiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin cidhibtana waxaa leh kuwa ilaahay ka cabsanaya innaguna sidaasaynu leenahay weligoodba cerayo dhulba gaala hubka ka soo ridee waxaynu leenahay ina alarda lilaah dhulka ilaahay baa leh ayaynu leenahay ameerikana ma leh yurubna male taxaalufna ma leh mid kaloo gaalahoo soo faydfayto oo hub wax kumaado soo ridaana ma laha oo idhaahdo anigaa tan ka atoora ah ma jiro ina alarda lilaah nin musaylimatulkadaab la idhaahdaa waxau ihi waclam ana alarda baynii wa baynak muxamedow waa musaylimatulkadaab nebinimo sheegtay dee waxaan kuu soo qoray buui warqadan waxaanaan kuu sheegaya dhulku wuu inoo qaybsanyi carabtaa galbeedka iyo xijaasayso anigana najid iyo dhinaca gubanka igu daabuuli oo xaggaa barigaana na haysanaya dhulku saasuu inagu qaybsan yihi min muxamedi rasuulilaahi ilaa musaylimata alkadaab nabigaa magaca u bixiye calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy ina alarda lilaahi yuurituhaa man yashaau min cibaadi waxaan kuu sheegayaa dhulka adigu malihid aniguna malihiye ilaahay baa leh cidduu doon u dhexalsiinaya cidda ilaahay uu dhexalsiinayana sheegaya wuxuu uhi waalcaaqibatu lilmuttaqiin ha la isfeelo oo hala legdemo laakiin cidhibta waxale dadka ilaahay ka cabsanaya laakiin cabsidii meeday cabsidii ilaahay dadkan ay ka cabsanayeen dadka hogaaminta waa muslimiinta la dhibaya maanta hadday jihaad ku baaqi lahaayeen iyaguna towbad keeni lahaayeen ila markii hore ardayda qarbigay ahaayeen kuwii elaan lagu dirayay bay ahaayeen kuwii lagu karbaashayay bay ahaayeen dadka muslimiinta ah markii ay caasigaroobeen bay iyagana kusoo jeesteen hadday ilaahay u toobad keeni lahaayeen ay jihaad ku baaqi lahaayeen waalcaaqibatu lilmuttaqiin qaaluu waxay yidhaahdeen reer banu israa'iil uudiinaa waana la dhibay min qabli an ta'tiyanaa intaanad noo imanin ka hor wa min bacdi maa ji'tanaa iyo intii aad noo timidba dhibku wuu nagu socday maxaanu yeelna waa calancal qaala wuxuu ihi casaa rabbukum ilaahaynu xaqiiqo waxa uu ku yahay an yuhlika caduwakum cadowgiinna inuu cawda u jar u halaago wayastakhlifakum fi lard dhulkana uu madax idinka dhigay iyo hogaamin fayandura u eega kayfa tacmaluun bal sidaa camal fashaa nimankani tijaabay marayno way fashilmeen sunnada ilaahayna waxa inaan qolo quri haysanin halkane iyaga laga buufiyo laga safeeyo idinkana laydinku eego sidii baanay u dhacday waktiganay dhibanaayeen baa hadalkaa nebi muuse ku yidhi in yar kadibba sidaynu aayaadka ku arki doonno halkii uu fircoon joogay bay ka taliyeen oo iyagu madaxdeedii ay noqdeen kolkaasaa dee ay ka dareen oo kolkiiba dibigii ay duli urursadeen kaabta ku dhacday walaqad akhadnaa buu ilahay yihi xaqiiqanime waanu qabannay aala fircawna fircoon aalkiisii iyo isagaba bisiniina abaaraanu ku qabannay abaaruhu waa cadaab qayb ka mida wey waa cadaabkii ilaahay wey wanaqsin iyo nuqsaamin aanu ku samaynay min asamaraati midhaha xaggooda aanu ka nuqsaaminay oo waxaa ka ku dhacay abaaro midhihiina way ka nuqsaameen dadku uu dheefsanayuu cunayay lacallahum yadakkaruun bal si ay u waantoobaan ay ilaahay ugu soo noqdaan abaar baa lagu salibay abaartaasoo dad iyo dunyaba isu martay laakiin way ka dhaceenoo faraacinadaasi waxba may toobad keenin manay waantoobine ilaahay baa wuxuu ihi faidaa jaa'atum alxasanatu barwaaqadu kolkay u timaado ee belada laga dulqaado qaaluu wuxuuna yidhaahdaan lanaa haadihi tan annagaa leh sanadku waa inoo barwaaqo sanadkani dhib inaguma ahee dheef buu inoo leeyi waa iska caadi ayay yidhahdeen wain tusibum sayi'atun haddii abaari ku dhacda iyo balaayana yatayaruu waxa ay baasaystaan bimuusa waman maca muuse iyo inta la socotee muuminiinta miyaa laynooga horreeyey waxa ay sheeg sheegeen markay wax sheeg sheegeen ayaa beladani aynagu dhacday bay leeyihi halka laynaga raacay waa iyaga inkaartu iyaga inagaga timi alaa buu ilaahay yidhi baraaruga oo innamaa daa'iruhum baasaysigooda iyo balaayadooda cinda allaahi min cindi illaah ilaahay xaggiisay ka timi walaakina agsarahum laa yaclamuun intooda badan ise ma garanayaan iyagaa macsiyo iyo aafa layin markaasaa ilahayna cuqubadan uu ku riday muusena waxba mahaya muminiin la socotaana waxba mahayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen faraacinadii mahmaa ta'tinaa bihi shaygii aad noola timi muusow oo min aayatin mucjise ah mucjisadii aad noola timid litasxaranaa bihaa si aad noogu kala wareejisood noogu sixirto famaa naxnu annagu ma nihin laka bimu'miniin adiga ku rumayn mayna bay dhahay muusow wixii aad noola timida aayad ah aayad adaa ku sheegay bay leeyihin kolkaas iyagu dee sixir bay ka aaminsan yihin si aad noogu sixirto maanaan rumayn mawshiiba ma gacantiiba ma astaamahan kale soo socdaa had iyo jeer mucjisaadka aad noo keentaa waxaan u arkaynaa inay tahay sixir rumaynna mayno marka mucjisaadka nebi muuse calayhi salaam ilaahay uu siiyey ee markaa dee sagaalka laba ka mida waynu soo marnay gacantii iyo ushi walaqad akhadnaa aala fircawna bisiniina wanaqsin min athamaraat iyaduna dee balaayada iyo abaaraha intuu ilaahay u baryay ku dhacay abaarkaa loo aqbalayna mid buha halkana shan baa ilaahay uu isku xidhiidhi markaas waa sideed wey badda la kala dilaaciye lagu hafiyeyna waa sagaal tisca aayaad alla wuxuu ihi fa arsalnaa calayhim waxaanu ku afrognay aduufaana duufaankii waljaraada waalqummala waaldafaadica waaddam shantaa shay baanu ku sii daynay aayaatin mufasalaat iyaga oo mucjisooyin cadcad ah oon qarsoonaynba fastakbaruu way isweyneeyeen wa kaanuu qowman mujrimiin qolyo dembiilayaalana way noqdeen duufaanku waa biyaha iyo dabaysha iswataa ee meel walba burburinaya ummado badan ilaahay uu ku halaago had iyo jeer aynu aragneen cidina maare u haynin jiraadkuna waa ayax ayaxna waa adiga arkee bani aadamka marka uu ku soo jahaysto dayuuradahooduna ay ku daalayaan qumalka waxaa lagu tilmaamaa markiisa hore luqada carabiga baasha injirta la yidhaahdo oo injirta iyo dulinku haddii ay dadka galaan dee qofku wuu isxoqi dharkana wuu dhigan in yar kadibna wuu cambaar buu qaadi qumalka waxaa kaloo lagu tilmaamay oo aimo badan ay ku fasirayaan bahalaan dadka cunaynin laakiin wixii ay cuni lahaayeen cunaya oo ah daaniyaha xubuubkii iyo midhihii lasoo saaray daaniyuun baa ilaahay u dhex dhigay midh waliba waa dhuuxiibuu kala baxayo waa qolof dafaadicuna waa rah rah eegaya weelkooda rahan aad arkaysaa waa junuudda ilaahay aad leedahay wuxuu leeyahy wax miir qababa haddaad aragto soomaalida waxay dhahaan marna waxay amahaya buu leeyay marna wax miir qababa haddaad aragta buu dhahday guyigii marka uu qaylayo wuu miir qabaaye junuudda ilaahay buu welima ka mid yihi biyuhu ku dhacaya weelku ku dhacaya sariirtuu gelaya ka hadlayaba afku kaga boodayaa wadbafaadic dhiigganina waxa weeyaan waxalla wixii saa ilahe maa'icee soconaya